barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington lantaafka soomaaliga idaacadda v oad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamku dhan oad nagala socotaan boggayaga internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa axad shan iyo labaatanka bisha februari sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idin kala socodsiin doona maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobadaad barnaamijkeenna maanta ku maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mida barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkanan kaga hadli doono sida ay u shaqeeyaan ururada dhallinyarada ee sida iska wax u qabsada ah amaba sida sixilqaanka u shaqeeya ee ka howlgala magaalada boorama dada laga leeyahay ay noqonaysaa sidii loo samayn lahaa dadka deegaanka degan oo muxuu aha fahansan macnaha iskaa wax u qabso isla markaasina iyagu waxyaabaha ka ka maqan markaas iyo caqabadaha horyaala iyagu gacmahooga ku xallin karaa anagoo awoodda ugu ilsaarana in dhallinyaro la helo muxuu ahaa xirfaddii aqooneed leh sidoo kale xirfad gacaneed leh sidoo kale xirfad suugaaneed leh la heli karo
kaalmihii heesa ayaan iyaguna dhegaystayaal ka madhnaan doonin idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta kaalmaha suugaanteed ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii ciyaaraha marka horese warkii caalamka
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si aqlabiyada isugu raacay in dhammaana dhinacyada ku dagaalamaya dalka siiriya ay hirgeliyaan xabad joojin ee ka dhaqan gasha guud ahaanba dalkaasi muddo soddon maalmood ah islamarkaana goobaha go'doonka lagu hayo laga qaado goobahaasi oo ay ka mid tahay magaalada bariga dalkaasi ku taale quuta in goluhu ay arrintana ku midoobaan ayaa timi kadib markii ay adkaadeen wadahadalladii iyo in la helo hanaan ruushka uu taageeri karo dadaaladan ay soo dhiraandhiriyeen dalalka sweden iyo kuwait ayaan ka hadhin ilaa iyo inta ay ka codaynayeen goluhu qaraarkan ayaa dalbanaya in dhammaan dhinacyada dagaalamaya ay dagaalka joojiyaan si aan dibudhac lahayn ugu yaraan muddo soddon maalmooda si gargaarka aadaminimo dadka loo gaadhsiiyo islamarkaana loo soo daadguraya dadka aadka u xanuunsanaya iyo weliba kuwa dhaawacaa safiirka maraykanka ee qaramada midoobay niki hali ayaa shaki gelisay in dowladda suuriya ay hirgeliso xabad joojintan hase yeeshee waxay sheegtay inay tahay xabad joojintan inay fursad siiso in la shaqeeyo iyadoo sidoo kalena ka digtay in ruushku caqabad ku noqdo aqalka cad ee maraykanka ayaa soo bandhigay warbixin ku saabsan aragtida dhinaca xisbiga dimuqraadiga ee jawaabta u ahayd mid ay xubnaha xisbiga jamhuurigu horey u soo bandhigeen oo ka hadlaysay in hay-adda f b i-du ay awoodeeda dabagal si xun u adeegsatay warbixinta dimuqraadiga ayaa lasoo bandhigay sabtidii shalay saddex toddobaad kadib markii lasoo bandhigay tii jamhuuriga oo uu diyaariyey david nunes oo ka tirsan aqalka hoose ee koongareeska soo bandhigan ayaa yimid kadib wadaxaajood dhex maray hay-adda f b i da iyo adam shif oo dimuqraadiga u sarreeya guddiga sirdoonka ee aqalka hoose kaas oo laga soo doortay gobolka california wadaxaajoodkan ayaa ku saabsanaa macluumaadka ay tahay in warbixinta laga reebo iyo ta ay tahay in lagu daro
waa hagaag dhegaystayaal duhur wacana wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaad kasta maantaoo kale axada aad ku maqashaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta toddobaadkana waxaa magaalada boorama inoogu soo diyaariyay wariyaha v o da haashim sheekh cumar good
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo maalin walba waxaad ah hadahan oo kale aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a wuxuuna maanta idinkaga imanayaa barnaamijka magaalada boorama ee gobolka hawdal barnaamijkeenna waxay noogu martayaa mas-uuliyiinta ururka dhallinyarada mutadawiciinta ee gobolka hawdal dhallinyaradan oo ka wada magaalada boorama howlo iskaa wax u qabsaa taas oo ay doonayaan dhallinyarta magaalada ku nool inay ku baraarujiyaan hal abuurnimada horumarka leh si loo helo dhallinyar karti iyo hufnaan leh oo deegaankooga kaga shaqaysa iskaa wax u qabso xubnaha barnaamijka ay nagala qayb qaadanaya ayaa kale ah kamaal xasan cadnaan oo isagoo ah guddoomiyaha ururka dhallinyarada mutadawiciinta ee gobolka awdal iyo maymuuna foosi daahir oo ah guddoomiye ku-xigeenka ururka iyo maxamuud aadan saalax oo isna ah afhayeenka ururka dhammaantiin waxaan idin leeyahay kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal-abuurka ee dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga ee v o a aad iyo aad baad umahadsan tahay
aad iyo aad baad umahadsantay haddaan ku horraysiiyey su-aasha guddoomiyaha ururka kamaal xasan maxay tahay ujeeddada aad u aasaasteen ururkiinan aad u bixiseen ururka dhallinyarada mutadawiciinta ee gobolka awdal
ururkan outlis frontiers oo la aasaasay sanadii iminka ayna soo dhaaftay labada kun iyo toddobiyo toban dabayaaqadeedii ayaa ujeeddada laga leeyahay ay noqonaysaa sidii loo samayn lahaa dadka deegaanka degan oo muxuu aha fahansan macnaha iskaa wax u qabso isla markaasina iyagu waxyaabaha ka ka maqan markaas iyo caqabadaha horyaala iyagu gacmuhu ku xallin karaa anagoo awoodda ugu weyn saarana in dhallinyaro la helo muxuu ahaa xirfadii aqooneed leh sidoo kale xirfad gacaneed leh sidoo kale xirfad suugaaneed leh la heli karo isla markaasi rabta in isbedel kastoo bulshada muxuaha laga qayb qaadanayo iyagu ay qaab mutadawacnimaha uga qayb qaataan iyadoo aan laga sugayn isbedelka iyo xalinta dhibaatooyinka bulshada horyaala cido gaara sida dowladda iyo hay-adaha iyo cidahaasi ujeedada ururka laga leeyay taasay noqonaysaa cidaha aanu beegsan doonno si aan u isticmaalnana waxay noqon doontaa markaasi dhallinyarada oo noqon doonta markaasi cidaha xalin doonta caqabadaha maanta iyo caqabadaha beriba
maymuune fuusi daahir maadaamaa tahay guddoomiye ku-xigeenkii sida uu kamaal sheegay wuxuu yidhi waxaan doonaynaa dhallinyaro hal abuur leh oo fikir leh oo wax ka bedela habkii hore ay dhallinyaradu u fikirayeen korna u qaadaya horumarinta bulshada iyo magaalada taasoo uu sheegay inay la kaashan doonaan dhallinyarada dhankaaga maadaama aad tahay gabadh maxaad fikirka kamaal ku beeranaysaa horta maxay heday fishankan ururkan u aasaasnay oo ah in aan helno dhalinyaro maxay heday wadankoogi dalkoogi bulshadoodii waxu qabtay uguna qabta si mutadawacnima anig gaar ahaan ka gabdha ahaan waxaan maanta leeyahay gabdho badan oo way jiraan maxay heday fikir leh way jiraan gabdho badan oo wax kasta bulshada horseedi kale noqon karana maamadii maxay heday bulshadooda korsoo qaadi lahayd waxaan leeyahay dhalinyarada gobolka boorame khaasatan hala helo dhalinyaro ka damqata duruufaha jira ee baahsan ee ka jira dhulkooga hooyo hala helo dhalinyaro mutadawacnimo ku shaqeeya si ay horumar u gaadhaan bulshadooda
maxamuud aadan saalax maadaama aad ka mid tahay ururka aad tahayna afhayeenkii ururka intee dhallinyaraha ururkan ku jirta ee ka qayb qaadanaysa howlahaasi ay soo sheegeen guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenkaagu
waad mahadsan tahay dhalinyarta ururka guud ahaan haddii aan caymno waxay isku noqonayaan ilaa sideed iyo toban ilaa labaatan inta udhexaysa waa hablo iyo rag la isku daray guud ahaan markaa ilaa labaatan waan ku cabiri kara marka waxqabadkiina maxaydin ku bilowdeen
ugu horeyn waxaan ka fikirnay oy ahayd inaan baahyahay bulshadu qabaan guud ahaanba dhammaystirno annagoo sidaad adiguba kasoo dhawaajisay u shaqaynaynaa si mutadawacnima marka waxaan ugu baaqayaa dhalinyarta kale kolley qof kastiba gurigiisa u khaaska isagu hagaajistaa halka guri inaga naga wada dhexeeno oo magaalada aynu ku wada noolnahay ee boorama kolkaa waxa qurux badan qasab maaha inaad wax qabato laakiin waxa qasab ah inaad waxaad qaban karayso qabato marka waxaan leeyahay ha loo istaago sidii loo soo saari lahaa bilicda magaalada ha loo istaago sidii loo caawin lahaa dadka baahiyeysan wax walba oo adu maanta bulshadan u baahantay inaynu u istaagno cidda laga sugayo oo dhallinyarta gobolka maaha cid kale
kamaal xasan cadnaan maadaama ururkiinan uu yahay urur bilowa oo aan weli sanad jirin imikana aad doonaysaan inaad howlo badan qabataan maxay tahay shaqada ugu horreysa ad qabanaysaan
horta waa su-aal fiican oo marka howl la qabanayo waxa la sameeya muxuu ahaa qiimeyn wax la dhahdo anagu assessment markaan samaynay kadib waxaa noo soo baxday horta hawshan mutadawacnimada intaana gelin ka hor inaanay haba yaratay bulshadu yaqiinsanayn marka ugu horeyn waxaanu ka bilownay islamarkaasi ilaa imikana aanu ku jirnaa waxawey wacyigelinta horta bulshadii in ay nala fahamto waxa ay tahay muuse dawacnimada ama iskaa wax u qabso dabeete marka intaana lala fahmo waxaa dhici doona marka waxa la yidhaahdo civic engagement oo ah in bulshada iyo ciddii u shaqaynaysa wada is- isla shaqayn karto bulshadii iyo muxuu ahaa ururkii rayidka ahaa ee arrintaa ka shaqaynaya mutadawacnimada si fiican iskula jaan qaadi karaan marka waxaanu waxqabadkii koobaad ka bilownay ee anagoo forums furayna iyo madalo ay dhallinyaradu isku timaado isla markaasina ee fahansiinayna muxuu ahaa ee muxuu ahaa mutadawacnimadu waxay tahay si markaasi bulshada noola jaan qaado ilaa imikana waxaanu wadnaa oo ajendahayga saddexda bilood ee ugu horreeya sanadka labada kun iyo sideed toban uu yahay in aanu qaadno ee muxuu ahaa wacyigelin taasoo toos ah iyo t aan toos ahayn direct awareness and indirect awareness la qaado Eh, tooskaa waxay noqonaysaa in horta bal eh, public affairskii la yimaado m- madalihii dadku ay joogeen markaa si fiican loogu fahansiiyo especially dhallinyarada Eh, habkan qarsoon ee muxuu ahaa indirect formkuna wuxuu noqonayaa un in me- meelaha qaar tallaabooyinka la qaado waayo eh, waxaa la yidhahdaa eh, action speak louder than eh, words marka qofka had intii wax loo sheegi lahaa markasta waxaanu ku dadaalaa inaanu wato bal ficilka koobaad qaadno si bulshadiina marka iyaduna muxuu ahaa tallaabada labaad nooga daba qaadno marka wuxuun baan odhan karaa waxqabadka koobaad isla markaas ilaa bilahan imika aanu ku guda jirno wuxuu noqonayaa awareneskii horta bal in la faafiyo oo bulshadii si fiican oola fahanto waxaananu wadno
maymuuna foosti daahir ee haddaan dhankeyga usoo noqdo waxa weeye hal abuurkan horumarka ku saabsan ee aada la timaadeen dhallinyaradiina yaa idinka caawinaya
runtii horta ma jirto cid aan aan naga caawinaysaa keliya waxaan markii hore fikirka aan iskugu imanay kabacdi fikirkii aan isla qaadanay dhallinyaradii waxaan isla gaarnay in aan maxay haday wixii muruqa iyo maala iyo maskax wax kasta dhan kasta inaan anagu horta iska gacan qabanno oo aanaanu ka- aan ka kaaftoonno maxay haday een, dadka kale caawimadii waxaas marka waxaan isku taagnay in aan iskaa wax u qabso maadaamaanu dhaqaaqnay inaan anagu ismaalgelino hawl hawl kastoon qabananana dhan kastaba aan anagu een, maskixiyan een, maaliyan iyo muruqiyanba aan anagu ku dhaqaaqno
maxamuud aada saalax waxa weeye hawshan imiga aada qabanaysaan inteeda badan waa howlihii ay u xil saarnaayeen dowladaha hoose maadaama dowladaha hoose howlahan ay u xil saaran yihiin idaguna dhallinyar mutadawiciin aad tihiin wax iskaashiya ma la samayseen golaha deegaanka iyo maamulka degmada ee boorama
weli wax iskaashi oon samaynay haba yaraatee ma jirto iminka waxaan ku soconnaa un sida ay walaalahay kasoo dhawaajiyeen inaan anagu wax walba ama tallaabo walbaon qaadayno si khaasa u qabanno ururkan oo ay ka geystaan hadday muruq iyo maal iyo maskaxba noqoto laakiin insha allah waan rajaynaynaa in aan si fiican wada fadhiisanno markaan howlo badan qabanno insha allah bulshada hayn baahiyeedana aan dhammaystirno insha allah
gudoomiye kamaal haddaan dhinaciisa usoo noqdo waxa weeye su-aasha aan weydiiyey maxamuud oo kale howlaha aada qabanaysaan waxaa ka mid a howlo badan oo ay u xil saaran tahay dowladda hoose ee degmadu maadaama howlaheegii qaybo ka mid aad si mutadawacnimo u qabanaysaan soo ma wanaagsana inaad iskaashi iyo xidhiir la yeelataan maamulka degmada iyo golaha deegaanka iyo degmada si bulshadii qaybtii maamulka iyo qaybtii dhallinyaraduba ay iska kaashadaan taasoo ka xoog badan ta hadda aad haysaan Eh, horta waa su-aal fiican Eh, marka la yidhaahdo eh, howlahan iminka mutadawacnimada ee badankooga aanu wadno eh, waxa weeye waa howlo looga fadhiyey marka dowladda hoose eh, iyo muxuu ahaa saad ka tilmaamayseeba golaha deegaanka iyo eh, cidaha ay u xil saaran tahay hawshaasi laakiin maadaama anagu aanu iskaa wax u qabso eh, eelaaminay islamarkaasi aanu nahay urur mutadawicina diyaar uma nihiin muxuu ahaa islamarkaasi inaan hor fadhiisanno maadaama aan wadno eh, hawshii looga fadhiyey cidahaasi waxaa mas-uuliyaddu saaran tahay iyaga maadaama howlahoogii wadno inay iyagu noo yimaadaan oo yidhahdaan bal hawsheedii baa wadiina anaguna aan idin garab galnay maxaa idinka dhiman oon idinku darnaa ee xageed muxuu ahaa talaan igu daraysiin waayo anagu waxaan nahay dhalinyaro si fiican bulshada ku dhex jirta islamarkaasi wax fara badan ka war haysa oo ay cidaha xilalka haysa aanay ka war hayn marka anagu waxaan qabaa fikir ah eh, in horta bal iyagu ay yimaadaan oo noo yimaadaan intaan anagu tegi lahayn waayo anagu ma nihin cid eh, lacag doonaysa ma rabno fund ma rabno laakiin waxaan rabnaa isbedel watan u socno waa isbedel marka anigu waxaan qabaa fikir ahaan in ay eh, muxuu ahaa dowladda hoose iyo cid kasta oo ay hawshan khusayso iyagu noo yimaadaan ina waraystaan hawshana halkaa kasii wadaan wixii ka qaldanna aan ka toosino eh, laakiin ma qabo in aan anagu u tagno welina kuma kuma tala jirno inta aanu qaban karano ilaa eh, daalimayno kolley wixii intaa ka harsanna annaga ayaa gacmahayaga ku dhammayn doona biidni illahi alkariim xidhiir la-aanta iyo u tegid la-aanta aad u tegi weydaan maamulka ee, dowladda ee howlahan u xil saarnaa hadday caqabad idinkaga yimaadaan howlaha aad qabanaysaan maxaa idinka qorshaysa Eh, kolley caqabaddu wuxuun bay imanaysaa marka bilaa sharci leh haddaanu sharci samaysano liisan muxuu ahaa dowladda la xidhiidha uma maleeya wax caqabado wixii caqabada xagga ka yimaada markaasi sharciyuunbaa lagu kala baxaya ee dowladdana waxaan ee, muxuu ahaa ee, ku wada joognaa waxa weeye waxaan ka tirsannahay laan kamid aan noqonaynaa ee, muxuu ahaa oo muxuu ahaa hawshii dowladduun baanu wadnaa wax dowladda kasoo horjeeda ma- ma wadno wax bulshada faa'iido u ah baanu wadnaa wax bulshada kasoo horjeeda ma wadno marka uma maleeyo caqabad ee, curyaamin karta horumarka ururka curyaamin karta ee, dhallinyaradan curyaamin karta ee bulshada inaanu inay inay meesha ka dhalan karto wixii caqabada iman karaana waxay noqon kartaa in laysku khilaafo uun hanaankii shaqada hanaanka shaqadana mar haddii sharciyo liisan la yeesho wax la muxuu ahaa ee, muxuu ahaa is afdhaafa ama is afgaran waayo xaga ka iman kara ee, inuu jiro uma maleeyo dhinaceed haddaan soo noqdo maymuna foosi daahir inta badan dhallinyaradu markay wax bilaabaan caqabado badan baa ka hor yimaada ma u adkaysan kartaan caqabadaha faraha badan leh ee bulshada aada wax u qabanaysaan lafteeda idinkaga hor iman kara amase idin niyad jebin kara haddii aada la kulantaan
waxay een, mutadawacnimo markii laleeyahay howlo fara badan oo adag way imanayaan een, waxyaalo fara badan oo maxaahday caqabado ku noqon karaa way jiri kartaa balse waxay heegan u yihiin mar kasta in ay sidii ay uga gudbi lahaayeen dariiqa saxda ah in ay qaadaan oo ayna marnaba ka caajisin go-aanka u yaalaana waxa weeyaan inayna marnaba meesha keenin wax caajisa maadaama ay si mutadawacnimaha bulshadoodii ay maxaahday ugu adkaysteen inay horumar u gaadhsiiyaan maxaad baaqeed u diraysaa gabdhaha da-daadan oo kale ah ee dhallinyarada ee aan ka qayb qaadan howlahan iskaa wax u qabsada ee ururkiinana wado waxaan baaq u dirayaa horta in ay wixii fikira iyo wixii tusaale ah ee ay walaalood ku arkaan ay kaga dabadaydaan waxa kaloo aan u dirayaa oo baaqa een, in ay ka qayb qaadan karaan wax kasta oo maanta bulshadooda ka qabyaa maadaama ay jiraan gabdho fara badan oo aqoon leh xirfad leh maxay heday maskaxdoodu dee dhan kastaba ay u kacsi jiraan markaa waxaan odhan lahaa inta waktigu aan aan haysano aan ka faa'iidaysano jaaniska bulshadeenna dadkeenna dalkeenna diinteenna aan wax u qabano maxamuud aadan saalax haddaan ugu dambayn ku weydiiyo maxaad bulshada aada wax u qabanaysaan ee boorama ee fariinaad u gudbinaysaa waxaan leeyahay een, kolley annagu waxaan nahay dhalinyar u istaagtay inay bulshada baahiyada dhammaystirto bulshadana waxaan yagna fariin u diraya howl walba oon qabanayno wanaagsan inay nagu taageeraan wixii ay nala qaban karayaanna ay nala qabtaan anuun waxay nala qaban karayaan ka wadin xagga maalka iyo howlo kaleba waxaan ka wadaa soo kale iminka waxaan ku jirnay wado wadadaasoo kale ha- waxa kasoo horjeeda xaafado iyagoo u khaasa bulshadu markaa inay iyaguna bilicda magaalada nala ilaaliyaan wixii qashiinana kolley meel loo sameeyo maanta waxaad aragtaa magaaladu inay iska wada tahay meel walba caaga taallo meel walba bac taallo in markaasi wixii nadaafina ay nagala qayb galaan baan bulshada u diray master kamaal cadaan halhayskiinu iskaa wax u qabsada aad ku wadaan muxuu yahay ee ururkiinana kolley halkudhega anigu aanu isticmaalno mar walba waxay noqon doontaa ee, muxuu ahaa ama fishanka oo aanu kusoo koobnay hal erey baa wuxuu noqonayaa dal ee, degel deegaan iyo dad diyaar ah oo isla markaasi u diyaar ah ayay isbedelka keenaan sidoo kale waxaanu isticmaalnaa halkudho kale oo odhanaya qasab maaha inaad wax qabatid balse waxaa qasab ah inaad qabatid waxaad qaban karaysid taa macnaheed waxa weeye qof kasta oo muxuu ahaa dhallinyaro ah qof kasta oo caafimaad qaba socon kara maal haya maskax haya fikir haya inuu ugu deeqo bulshadiisa wax kasta uu muxuu ahaa helayo ee, dhammaan halkudhegyo fara badan baanu isticmaalno oo bulshada muxuu ahaa ku dhiirigelin oo kusoo faa- ku- kusoo faafinaa baraha bulshada sida facebook pageka aanu leenahay sidoo kale twitterska aanu isticmaalno barahaas oo dhan waxaa kusoo faafinaa muxuu ahaa mabaadi'da ee qaabkaynu ku gudbin lahayn ee fikrada aan ku sheegay iyo qaar kaloo fara badan ay dhallinyarada aragta barihiina bulshada iyo halkudhegyada aad ku wacyigelineysaan maxaa idinkaga soo noqda ee fikira Ee, horta ilaa iminka waxaan usoo shaqeeyey ururo dhowr oo fara badan qaarkood waan soo hogaamiyey qaarkoodna xilal fara badan baan kasoo qabtay ilaa iminka maan arag ee, ururkan outreach volunteers ururka feedback badan yacni hanaanka wuu u shaqaynaya waxaad moodaa in dhalinyaradu si fiican ula qabsanayso waxaad moodaa in dhalinyaradu ee, gacmaha ku qabsanayso waxaad moodaa in dareerriixaya dhammaantood halka erey ee aanu soo dhigno waxaa ee, la socda dad fara badan waxaa kasoo jawaab celiyay dad iyagu fara badan ee, badankooga waxaanu ka helnaa dhiirigelin ee, haba iska yaraato oo ha iska jirto muxuu ahaa inta ee, dhanka taban ka fikirta laakiin haddana waxaa badan muxuu ahaa boqolkiiba sagaashan aan odhan karaa ee, inta dhanka taban ka ee, fikirta isla markaasina talooyinka dhiirigelinta aan ugu dara oo muxuu ahaa ee, marar fara badanna ee, arrimo fara badan nagala taliyo ah, inaan ka leexano si aan ururku markaasi caqabad ugu noqon
intaas waxaan ku soo gunaanadaynaa kuna soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii hibada iyo halabuurka oo idinka imanayay magaalada boorama aynay noogu marti ahaayeen madaxda ururka dhallinyarada mutadawiciinta ee gobolka awdal kuwaas oo kale ah kamaal xasan cadnaan maymuuna foosi daahir iyo maxamuud aadan saalax anigoo ah haashim sheekh cumar good ayaana idiin soo diyaariyey idinlana socodsiinayay barnaamijka tan iyo kulantideenna dambena waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi hibada iyo hal abuurka oo inoogu soo diyaariyey inoogana soo jeedinayay magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal halkaod il nagala socotaanna waa v o a washington haatanna waa ciyaarihii iyo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddaynu ku horrayn horyaalka dalka ingiriiska leicester city iyo stoke city oo wada dheelay gooli gool ayay isla dhaaf waayeen newcastle united iyo a f c barnemouthna labaiyo laba ayay sidoo kale ku kala baxeen brighton and hove albion ayaa afar gool waxay kaga adkaateen adiga swan city oo hal gool dhalisay barnley iyo southamptonna gooli gool ay isla dhaaf waayeen liverpool ayaa afar gool dusha u saarisay naadiga westham united oo gool keliya iyaduna dhalisay west bromwich albion iyo harrisfield town laba gool gool naadiga west bromwich albion ayaa ku wadroonatay watford iyo evertonna gooli waxbaa naadiga watford ayaa ku wadroonatay dhegaystayaal maanta waxaa dhici doona kulamo ka tirsan isla horyaalka dalka ingiriiska waxaana kooxuhu ay isku arki doonaan crystal balas waxay la dheli doontaa naadiga tottenham hosber manchester united iyo chelseana waa kulan xiiso badan horyaalka naadiga city ayaa hogaaminaysa liverpool ayaa labaad ah oo konton toddoba dhibcood iska leh konton iyo lix waxaa iska leh manchester united halka chelseana konton iyo saddex dhibcood ay iska leedahay dhegeystayaal sidoo kale horyaalka dalkaasi talyaaniga kulmo ayaa la dheelay naadiga kubadda cagta inter ayaa guusheeda ku soo laabatay kadib markii laba gooli gool kaga adkaatay naadiga bonavento balonyo iyo genowana laba gooli waxba naadiga bolonyo ayaa ku odroonatay waxaana maanta kulamada horyaalka dalka talyaaniga dhici doona ka mid ah oo ay kooxuhu isku arki doonaan naadiga kubadda cagta ee croton waxay la dhiri doontaa sbal violentino kievo halas verona iyo torino zambadori iyo udinese saswol iyo lazio yuventus iyo atlanta roma iyo similanna way dhili doonaan dhegeystayaal horyaalka dalka sbain naadiga seltavigo ayaa waxa ay ka adkaatay laba gool waxba kaga adkaatay eber real madrid afar gool waxay dirtay naadiga alves laganis iyo las balmasna eber eber ay isla dhaaf waayeen barcelona lix gool waxa ay ku suldaartay naadiga khirona saddex gool ka mid ah lixdaas waxaa dhaliyey ciyaartooyga louis suarez halka laba gool uu dhaliyey lionel messi goolka kalena waxaa dhaliyey ciyaaryahan filip cotinho dhegeystayaal xubinta ciyaarahan halkaas aynoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo nala socodsiinayay ciyaarihii halkaad kala socotaanna waa v o a washington haatanna waxaanu kusii saqaynaa gebagabadii barnaamijkeena duhurnimo ee dhallinyarada maanta cabdixakiin ka codsada wararkii caalamka mid iyo laba cabdixakiin mahadsanid maxamed golaha ammaanka qaramada midoobey ayaa si aqlabiyada isugu raacay in dhammaan dhinacyada ku dagaalamaya dalka siiriya ay hirgeliyaan xabad joojeen ka dhaqangasha guud ahaanba dalkaasi muddo soddon maalmood ah islamarkaana goobaha go-doonka lagu haya laga qaado goobahaas oo ay ka mid tahay magaalada bariga dalkaasi ku taala quuta in goluhu ay arrintan ku midoobaan ayaa timi kadib markii ay adkaadeen wadahadaladii iyo in la helo hanaan ruushka uu ku taageeri karo dadaaladan oo ay soo wadeen dalalka sweden iyo kuwait ayaa sii waday ilaa iyo intii laga codaynayey qaraarkan ayaa dalbanaya in dhammaan dhinacyada ay dagaalka joojiyaan si aan dib u dhac lahayn ugu yaraan muddo soddon maalmood ah si gargaarka aadaminimo loo gaarsiiyo islamarkaana loo daadgureeyo dadka aadka u xanuunsanaya iyo weliba kuwa dhaawaca dhinaca kalena aqalka cad ee dalka maraykanka ayaa soo bandhigay warbixin ku saabsan aragtida dhinaca xisbiga dimuquraadiga ee jawaabta u ahayd mid ay xubnaha xisbiga jamhuuriga hore u soo bandhigeen oo ka hadlaysay in hay-adda f b i-du ay awooddeeda dabagal si xun u adeegsatay warbixinta dimuqraadiga ayaa lasoo bandhigay sabtidii shalay saddex toddobaad kadib markii lasoo bandhigay tii xisbiga jamhuuriga oo uu diyaariyey davin nunes oo ka tirsan aqalka hoose ee koongareeska soo bandhigan ayaa yimi kadib wadaxaajooda dhex maray hay-adda f b i da iyo aadam sheef oo ah dimuqraadiga u sarreeya guddida sirdoonka ee aqalka hoose kaasi oo laga soo doorto gobolka californiya wadaxaajoodka ayaa ku saabsanaa macluumaadka ay tahay in warbixinta laga reebo
aad buu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwaac oo wararkii caalamka inoo dulmariyey dhegaystayaal ciddii ay seegaan wararkaasi iyo warbixinadaasi waxay dib uga daalacan karaan bogeyga internetka ee v o a somaly com haatanna dhinacii heesaha iyo heesuu qaada fanaanka cabdinuur alaale
waa hagaag dhegaystayaal heestaasi ayaan kusoo gabagabayn doonaa guud ahaanba idaacaddeedii duurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta waa anigoo cabdixakiin maxamed shuruuca maxamed cabdi xasan sandheere iyo weliba bashiir abikariya guud ahaanba hada v o a idinle sidaa iyo nabadgelyo
Thank you.